على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب لا تتحروا بصلاتكم ضلوع الشمس ولا غروبها kolley lafdiga xadiidka ayaabu ama dee kolley xadiid horena waan kusoo marnay ayuu tarjamadu ay tahay mid lagaba soo qaatay ama tarjamadii waa lafdigii xadiidka oo wuxuu u baabaysan yahay rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi salaadiina ha ula qastina cadceedda soo bixitaankeeda iyo dhicitaankeeda xdثna محمد بن xاtم qال xdثna بhز qال xdثna وhyb qال xdثna عبد الله بن ضاوس عن أbيه عن عائشة أنها qالت وhma عمر إنma نهى رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم أن يتحرى ضلوع الشمس وغروبها xagga snadka koley ma arko ruuxaan silaya waa cusub yahay wahybkana wahayb ibnu khaalid weeye kolley kitaabka baa guud ahaan waxaa ku jira laba wahayb unoo isku dabaqa atbaacu taabiciintii raggoodii ugu roonroonaa ah wahayb ibnu khaalid iyo wahayb ibn lward labadan baa muslim kuba jira marka wahayb ibnu khaalid bukhaari way wadaagsadaan laakiin wahayb ibn lwardi muslimun buu ku khaasiyo markaa bukhaarina wax wahayb la idhaaho isagun baa ku jiraya ninkaa kalea ku jira walow sunantana nin kaleo saddexaad lagaba helayo waaba magacyada wahayb waxyaalaha kutubta lixdaa inooguba sugan waa nin atbaacu taabiciintii oo siqaa caaisha ayaa waxa ay tidhi xadiidkana caaisha waxaa ka warinaya dawus ibnu kaysaan alyamani waa nin imaama oo in badan aynu soo aragnay caabidna ahaa asalkiisu waa reer faris ama min alabna waa dadkii nimankii reer faris ee yimi yeman markay xabashadu ay dee iyo abraha iyo dadkaas ay hore waa kii mudday haysteen oo haddaba niman reer farisa oo sayf ibnu yazin isagoo ka tegay oo faris tegay oo ka dalbay oo lasoo raaciyey baa adigu yimi oo ka saaray xabasho nimankii xabashidii haysatay yeman kaba saaray nimankii way degeen waddankii oo dee waabay markaas daba dadkii iyaga kaba mid ahaa wixii ay ku dhaleen yeman ama dadkii dee qolooyinkaas ay dhaleen ba waxay la baxeen ba alabnaa baa laga cabiri jiray oo kutubta kolkol taraajimta alabnaawiya ama min alabnaa cibaaro saasaa timaadba macnuu waxa weeyaan waa abnaa faris oo nimankaa dadkoodii oo daws asalkiisu markaa taas buu ahaa imaamka caabidka siqada ah taabiciintiina kaba mid ahaa asxaabtii waaweyneed ee ibnu cabaas iyo dee caaisha iyo isaga caaisha kaba warinaya inankiisna waa nin caalimo oo hiqa isaguna oo isaguna dee saadisa ama dadkii atbaacu taabiciintii yaryarayd adigu dadkii la mucaasarooday isaga iyoan wax saxaabiyaba arkine annaha qaalat caaisha waxay tidhi wahima uu qaldamay ama khada iyo qalad baa ka dhacay cumaru cumar cumarkuna waa cumar ibn اlkhadaab ficilka wahimana wahima yawhamu bicnaa khaliida ayunbuu la macno yahay lana wasan yahay oo xagga wasanka masartana waa isku mid oo mid kasta waa faciila yafcalu xagga macnahana waa isla mid oo macnaa khaliido weeye waad timaadee maado kale way jirtaayo wahamo barhkood ay isku mid ka dhigaan bimacnaa khaliido inuu yahay laguna kala farqiyo wahama hadday tahay oo darabo wasankeeda wahama yahimu wahman marka uu ruuxu waxmooto oo taas laakiin tani waa qaladkii isagu kaba dhacayay oo wahimayo wahamu wahaman cumar waa qaldamo ujeeddadu maxaan qaladkan ay sheegaysaa waa dee nahyinta uu dadka uu kaba nahiyayey inay salaada casar dabadeed ay sala ay tukadaan taas ee uu diidaye bal dee waxa weeyaan qolooyinka ama nahyigii ogaayoo kale iyo hadduu doono saynu soo marray ta'diib iyo tacziir ahaan uu ulaynayeyba tan bay leedahay waa ku qaldamay oo arrinku maaha salaada casar dabadeed iyo salaada subax dabadeed nahyigu waxuu yimiye inamaa nahaa wuxun buu nahiyey rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay an yutaxaraa in salaada loola qasto oo loo qasto duluucu shamsi cadceedda soo bixitaankeed iyo waguruba qurubkeed oo xagga werintaa uu wariyu rasuulka ilaahay kaba wariyey in dee salaad aan la tukanayn bacda alcasr iyo bacda subx taas waa kalad isaga iyo waham kaba dhacay waana ti aynu xadiidkii ibnu cabaasiya kusoo maray casharkii horena inooga bilaabmay inuu dad cumar ka mid yahay uu kaba maqlo cumar weliba ka uu ibnu cabaas ugu jecel yahay dadkaa uu kaba maqlayo أن النبي نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس xadيثka xadيثka waa xadيث مرفوع رasuلka ilahy buu kasoo نqlinaya عاشha lakin waxay leedah waa غalب isaga kaba dhacay رasuulka ilaahay may ahayn wuxuu nahiyey صلاad بعd الcصr iyo بعd الصبح iyo wuxuu nahiyey wktiga cadceedu soo baxaysa wktiga dhacaysa in salaad loola qasto wktigaas bal laftigeedna waaba kan ay xadيثka kuba warinaysa وxdثnا xسن الحلواني qال xdثnا عبدالرزاq qال أخبرnا معmر عن بن طاوس عن أبيه عن عائشةa أنها qالت لم يdعka ma tegin رasuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay الركعتين laba رagcadood oo baعd الcصr ahaa waa markuu gurigeeda joogo sababna way lahayd xadيidka baabka dambe inoogu iman doonto ta waan sugaynaa baabka dambe ayaa inoo ay arintu inoogu cadaan qaala in sha allah qaala wuxuu yihi markaa daawus faqaalat caishatu caaisha waxay tidhi qaala rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi laa tataxaraw haw qastin oo duluuca shamsi cadceeda soo bixitaankeeda iyo walaa guruubaha dhicitaankeeda oo fatusalluu aad tukataan cinda dalika oo waqtigaas ah ama guruubu shams ama duluucu shamsi aad salaad a waqtigaa tukataan casharku kolley waa ti aan sii sheegayno waa inoo yar socday in yarna waan ku yar joogsan doonaa halkan walow dee axaadiisan intan ay leedahay rasuulkii ama ay sheegtay inaanu laba ragcadood casarka dabadii rasuulku tukan jiray bal aanu ka tegin iyada baabka dambe ay nooguba iman doonto oo iyada xagga marka la eego waxaan axaadiisii hore kusoo maray dee cumar iyo dad kaleba ay warinayeen in awqaadahan salaada rasuulka ilaahay uu nahiyey aanay labadan waqti ku koobnayn ee waqtiga casarka dabadiina in salaad la tukado rasuulku nahiyey subaxa dabadiina salaad in la tukado oo iyada taas aan nidhi waxay ku xidhan tahay salaadan tukashadeeda waqtigu waa dheeraan karaa gaabnaan karaa kolba waqtigii uu rasuulku shaksigu uu kaba tukaday salaadii inuu nahiyeyna markaa cadceedu soo baxaysa iyo waqtigaa ay dhacayso iyadana salaad la tukado e waqti shanaadna waynu soo maray oo waa cinda alistiwa xadiidkii cuqbat bnu caamir inooguma sugnaa bal shantaas baan soo ogaanay cumar umay hayne dad aan cumar hayne xadiidkaasaynu soo marray way wariyeen oo abu saciid iyo rag le xadiidka ibnu cabaas aynu soo aragnay waxaa kuma sugnaa dad baa waxay ii warameen ama sida laftiga bukhaari shahida cindi rijaal waa dad wada saxaabo ahaa oo cumar kaba mid ahaa cumarna uu yihi waa dee cumar baana axabuhum ilaya oo kana axabahum ilaya ama ardahum cindii cumar oo isagiina waa la wadaagsaday nahyigaasi jire bal taas waan soo aragnay lakin arrinkan ay caaisha imika sheegay xadiidkeeda kuba yimi isaga naftiisa waan soo aragnay oo xadiid ibnu cumar laa taxaraw bisalaatikum duluuca shamsi walaa guruubaha fainaha tadlucu biqarnay shaydaan xadiidkii camr bnu cabasana iyadna way ku sugnayd oo bal waxaan leenahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrin inooga sugan weeye nahyi uu salaad nahiyey bacda salaati alcasri iyo bacda salaati subx taasi way inoo sugan tahay waxaa kaloo inoogaba sugan in nahyigan uu nahiyey cinda duluuc iyo cinda markaa guruub salaad la tukado ama waqtigaa in salaad lalaba eegto loolaba qasto in caaisha laakiin dee kii ay warisay baa kan ahaa labada xaalaba iyada way sugan tahay lakin waxaa jirta culimada qaarkood in xadiidkaa hore ahaa salaad casarka dabadii iyo maqrib iyo subaxa dabadii salaad in la tukaday nahyigu kuba yimi kuwa ku fasiray xadiidkan oo ka dhiga kan caaisha iyo ibnu cumar iyo inuu kaa fasirayo waxaa loola jeedaa inuu yahay salaad casar ka dambaysa ama subax ka dambaysa in la tukado waa in labadan waqti ee shaydaankuna uu isku toosinaya cadceedda salaad la tukado taas baa ujeeddadu ay tao axaadiisan baa fasiraysa taa kolley waana sida ibnulmundir iyo uba iishaan lakiin waxaan leenahay axaadiisa baabku waa axaadiis noo wada sugan caaisha haddaba in arrinkeedan ay iyadu tiri rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ku koobtay wixii uu nahiyatan kolley in cinda duluuc iyo cinda alguruub arrinkeedu wuxuunaasuu bayhaqi yidhaha waxay aragtay siday noo soo socotay rasuulka ilaah casar tukanaya dabadii casar tukanaya dabadii weliba mar iyo laba iyo may araga sayd sheegayso in ka badan buu rasuulka ilaahay tukaday marka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nahyigan kale laga soo naqliya waxay ku xambaartay in dee ciddii u qasaday arrinkaas inuu yahay aanu idlaaq ahayn oo wax mutlaqa aanay ahayn cidda waktigaa salaad ula qasaday khaasatan cinda duluuc iyo cinda algurub inay kuba kooban tahay bal taas weeye laakiin siaan leenahay axaadiisu dee cumar un maahay dad kala duwan baa wariyo saxaabadii rasuulka ah ta iyada teeda lagaga jawaabayna waxa weeyaanun rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaada casarka dabadii salaadu ama labada ragcadood uu tukaday qado ayay ahayd sunihii duhurka uu qadaynayo si ay noo soo socotoo dhaafay bal markii dambe salaadii haba sugo nahyiguna kol hadduu dee can gayri cumar inoogaba sugan yahay ikhtisaas isagii lagu khaas yeelo cumar waham iyo qalad horta meeshii ma jiro laakiin arrin baa jirto ay dee bal matalan waata doona isku yar baraarujino caaisha kollay dee waxay ahayd caalimad dumarkii saxaabada dumarkii rasuulka iyo saxaabada intoodii kale iyo ciddii ka dambaysayna marka laha eego macrifada iyo aqoonta iyo cilmigay lahayd cilihii dee may imanba aqoontay diinta u lahayd axaadiista rasuulkana dadkii uguba badnaa bay ahayd rasuulkii ilaahayna ugu mulaasamo badnaa oo waxa weeyaan dee dihnigeedna waa furnaa waktigaasna ruux da-yarna way ahayd oo wax kastoo rasuulka ilaahay kaba aragtay iyo umuuro ay qabanaysay waxaa kaloo ilaahay siiyey xaaso marka ama naqdi iyada ko markaa taas waxay keenaysay dee halkan un maahee asxaabtii rasuulka aabaheed ha noqoto cumar haba noqoto weliba halkan maahee dhowr meelood oo meela ay noo iman doonaan asxaab kala duwan ha noqoto abu hurayre iyo inay axaadiis ay wariyeen iyadu aragti kale ay kaba lahayd oy naqdiyeyso kol naqdigeedu wuxuu kaba imanayay xadiidkan la wariyey ayaa waxay u bandhigaysayba qur'aankii oo haddii daahirka qur'aanka wax xadiidkan ka yar duwani uu kuba sugan yahay bal iyagii bay ku tirinaysay ciddii xadiidka saa u warisay inuu waham iyo qalad ka dhacay ama ilow kaba dhacay uu yahay xadiidka aanu san ahayn sanna aanu rasuulku u odhan waayo markay daahir alqur'aan wax ka duwan ay dhaco taasna kitaabuljanaais bay nooguba iman doontaa awqaadda qaarkeedna xadiidkan la wariyey baa waxay u bandhigaysay aad xadiid kaloo iyadu ay hayso xadiid kaloo kuba sugnaa marka haddii de xadiidkan kalena waa kay maqashaye ay aragto daahirkiisii inuu kaba duwan yahay kan ayaa waxay kuba xambaaraysay in nisyaan ama khada ay tahay qolooyinkaas dee san kuma wariya xadiidku inaanu san ahayn san yahay umuuro kalena way jirtaybo taasi waxay keentay aimada qaarkood inay ururiyaan istidraakaadkeedii umuuraha istidraakaadkeeda ay kaba cabireen oo saxaabada kale waxyaale ay wariyeen intay ka daba tagtay ay dee si kale ama xadiidkii waham ku tirisay ama si kaleba tafsiirkiisii ay kaba dhigtay oo ragga malaha kitaabka ugu ron waa kitaabka uu leeyahay zarkashi ee lagu magacaabo alijaaba cama stadrakatu caaishatu cala asaxaaba waana kitaab madbuuca oo muxaqaqa oo dee meelo badan xataa cumar oo keliya toddoba sideed meelood ay noqonaysaa istidraakaadkeedii suyuudi wuu soo gaabiye ka suyuudi ma hubo waayo maan arag in la madbaceeye in kale caynulisaaba kuwa magacaabay lakin kan buu ikhtisaariyey bal taasi way jirtaa oo arrinkan waxaa dee umuurahani halkan un mahay meelo kala duwan waa aqoonteedii sare iyo xaasadaa naqdiyay lahayd iyo naqdigeedoo jawaanibta aan sheegaya weliba barhkood dee jawaanib kalena way jirtee kolkol naqdigeedu uu kaba imanayay oo deeto imaka markay aragta ficilkii rasuulka ilaahay ayaa xadiidkii waxay kuba xambaartay taxariganaya inaan nahyi kala jirin oo ama waktigaa kale salaada ay banaan tahay bal waa arrinka jira waxaa kaloo jirto bal iyada taasi waa mid horta taasi ku xambaarantay arrinkuna waxaan leenahay un axaadiisi waan isu wada geysanaynaa waanan jamcinaynaa kol haddaan isu geynayna waxaan barhkoodii imaka dee khada loogu tiriya ma jirto waa axaadiis inoo wada sugan dee kolleyna waxbaan kasoo aragnay waxna way inoo dambeeyaan haddaan wax kaga yar laabanana waa wax inoo dambeeya arrinta kale bal halkan yar odhanayana waxaa jirta si aan bal waxaa cilmigeeda badan ba kolle waxay keentay in waxyaala aan asal lahayn rasuulka ilaahay loo tiriyo kutubta ay nooguma sugnaato la arko dad badanna ay maqleen oo kale waxaa kaba mid ah lafdi ah oo kutubta dee xataa axaadiisa sharaxe barhkooda ay soo arooriyaan iyo meelo kale iyo usuuliya wax khuduu nisfa diinikum can hadi ama shadra diinikum can hadihi alxumayra manaa diintiina barhkeeda waxaa ka qaadataan gabadhan dee waa waliba taskiir ee cas oo kale alxumayra waa caaisha macnaa ka qaata bal markaa waxaan leenahay lafdigaasi asal ma laha rasuulka ilaahayna ma odran kutubtana waa kuba soo noqnoqdaa ama caaisha marka tarjamadeeda laga hadliyo waa yimaadaan oo taasi bal horta laftigu ma jiro cilmigeedii waa sax kolkol baaba la yidhaha axaadiisan axkaamta ee kutubta inoogu sugan mal afar meelood marka loo qeeyo meel ahaan riwaayadeeda weeye iyada weeye waa taasi laakiin waxa weeye un lafdigani maba jirto waxaana jira aimada qaarkood inay kuba tegeen in xadiis kasta oo alxumayra ay kusoo arooray aanu asal lahayn waxaa ragga taa idhaaha kaba mida ibn اlqayim kitaabkiisan almanar lmuniif oo had iyo goorna marka kuliyaad caynkaasa la isticmaalayo dee waxa laga yaaba inay waxyaalo soo hoos galaane wuxuu cibaaradiisu ahayd xadiid kasta oo ay ku sugan tahay alxumayra kadib weeye been weeye taas walow kuliyada aan leenahay kolley nadar waa ku sugan yahay oo waxa weeyaan had iyo goor kuliyaadkaasna inta badan kolkol inay wax ku yimaadaan baaba dhici karta marka sidaas oo kale la isticmaalayo waxaa kaba mida dahabi tarjamadiisa uu ku leeyahy siyara calami nubala caaisha oo tarjamo dheer oo aad u dee markaas cilmi weyne kuba sugan yahay ayaa wuxuu idhahaa xadiid kastoo dee xumayra ay kuba soo aroortay ayaa wuxuu yidhaahaaba dee waaba daciif buu kaba cabira ama aad buu u daciif yahay oo waxa ugu sii daciifsanna siduu kaba cabiray dacfigana wuxuu uga jeedaa asal ma laha ee xadiidkii kuba yimi can tashmis an dee waa in lagu weysaysto ama taas biyahan mushamaska ama cadceedu ay kulaylisay oo laftigiisu ahaa laa tafcali iyo xumayra fainahu yuris lbaras oo dee la arko xataa fiqigani shaaficiye oo kale markay maa ay qeybihiisa kaba hadlayeen qeybta karahada ay waxay kuba darayeen almushamas waa biyaha walow ay dawaabid u yeelaan oo dhulku marka la joogo weelkuna weel ay wax kasoo go-ayaan oo sida nuxaas iyo waxyaala yidhi oo wakti kulula ay tahay iyo umuura ay dhahaan laakiin waa kuwan kuwa daran biyaha cadceedu ay kulaylisay bal matalan in dee ay tahay dhibi ay ka iman karto dibiya markaasaa daraadee ay karahatayba in la isticmaalo lagu maydho lagu weysaysto laftiga soo aroorayna waa kanoo wuxuu leeyahayba kaas ayaa ugu sii liito fahuwa baatilun waa cibaaradiisa siyar uu kuba leeyay walibana arrin kaleo mufiida ayuu sheegay maka halkan aan kala sheegayna lakin waan idin celinaya waana mujaladka labaad siyar calami nubala markuu tarjamadeeda ka hadlayo ayuu lafdigan midabada oo kale luqada carabeed iyo siyaalahay ku xambaarayin alxamra oo kale alxumayra tasqiirkeeda ay tahay alasmar iyo aadam ama asmar iyo aadam markay luqada carabeed ay kuba yimaadaan iyadna waxa loo jeedo midabadaas oo kale alaswad oo kale iyo bal marka waxyaalahaasuu dhigtaayo mufiid oo umuurahaas luqada carabeed iyo waxyaalahay ku tago kolley dee axaadiis kala duwan bay kusoo noqnoqdaan xataa axaadiista qaar buu soo qaataa markuu laftigan axmar ama kaba hadlayo xamraay oo kale bal waa mufiid baa leeyahay walow waxa uu kaba hadlo ibn اlasiirba maadada xaynka xaada iyo miimka iyo ra'da nihaayaha xaafid xajarna kolle mujaladka toddobaad meel oo kuba soo qaado bal waxaan leenahay tarjamade waa arrin mufiid oo imaka anin soo qaadayana waa urursaye lakin waxaan uga jeedaa un bal axaadiis ay xumayraa kuba soo aroortaye horta intoodii badnayd saa weeye istisana kolley waxwaa yeelanayaayo sirkashi baa kitaabkiisa aan sheegaya alijaaba ayaa isagoo lafdigan khuduu shadra diinikum can hadi alxumayra ka hadlayo yidhaha waxaan weydiiyey sheekaygii ibnu kahiir ibnu kahiir baa u sheekh ahaa xadiidkan oo markaasaa wuxuu isaguna kasoo naqliyey imaamkii mizi oo xaafid addunya kaba cabiro sheekhiisii ah inantiisana uu qabay ibnu kahiir uu qabay inuu yidhi wax kasta oo xumayra ay ku sugantahay asal ma laha waxaan xadiid soomka sunan nasaa-i kusugan oo soomka ku tacalluqsan aanu ahayn ibnu kahiir baa raaciyay xadiid kale oo isaguna nasaa-i un kuba sugan oo alxumayra ay kusoo aroorto ahaa iyadoo niman xabashaha ay ku ciyaarayeen masjidka rasuulka ilaahay inuu yihi xadiidka inay kuba ciyaarayeen dee xiraab iyo waxaasi saxiixaba way kusugan tahay lakiin laftiga nasaa-i atuxibiina an tandurii ya xumayra isaguna nasaa-i kuba sugano bal labadaas bay culimadu soo reebaan oy leeyihiin lafdiga xumayra isagoo yimi oo xadiidku marfuuc yahay waa xadiis bal ama sugan dee adigu xoog le ama suganba waxaan taa ahayn waxyaalaha kale kaa baraska iyo khuduu shadra diini kuma iska mashhuura iyo waxyaalahaasi asal ma laha xafid xajarna xataa fathulbari kan xabashada ciyaartooduu soo qaataa wuxuu idhahaa xadiidka saxiixa kumaan arag oo lafdiga xumayra ay ku sugantaon kan ahayn waa kaa nasaa-i walow ay bacdigood xadiis xaakim kuba wariyey oo isaguna rasuulka ilaahay isagoo zawsaj ummahaat lmu'miniin laba fadhiyo ayuu wuxuu ka warramay arrin barsea dee xaakim usoo wariyey weeye arrin qaybo uu kaba warramay haweeney ee iyaga kaba mid aho awr uu tilmaamay fuushan oo hareeraheeda dad kala duwan lagu layn doono lagu layndood oo ay qariibsadeen markaa dumarkio oo markaa intuu xaggeedii caaisha dee yidhi waxa weeyaan unduri ya xumeyra allaa takuni anti bal iska jiro u fiirso xumeyra ama caaishay inaanad adigu haweeneyda hareeraheeda dadkaa badan kiraabulxawada ay ku qaylin doontay hareeraheeda dad badan lagu dili doona inaanad kaba mid noqon iska jira xaakim xadiidka wuxuu ka cabiraa inuu saxiix ku yahay calaa shardi shaykhayn walow dahabi tacliiqiisa ahayd ama marka la eego kitaabkiisa talkhiiskiisa inuu yidhi nin cabduljabaar la yidhaha isagu dee may labado kamay warin oo shardu shaykhayn wax la yidhaha maaha zarkani baa sharaxan uu mawaahibuluniya ku leeyahay qasdalaani baa wuxuu idhahaa isaguna waa xadiid halkaa hore inoogu biirayo oo xaakim iyo bayhaqi markuu kasoo naqliyay waana xadiidka saxiix oo qolooyinkii idlaaqay inaanu wax saxiixa aan iyo xumeyraa kuma jirin waa wax ku imanaya bal marka waxaan leeyahay khuduu shadra diiniku an hadi xumeyra asal ma laha horta xadiidkan kale barasba iyo maamu shamaski isaguna waa kaasoo culimadu buntland bay kuba xukmiyeen waxyaalaha kala duwan ee iyaguna baabkaa u yimi waxaan istisaa'aadkaa lahayn balka sawmka iyo ka xabashi ciyaarteeda iyo balkan xaakim haddaan raacino inaha aan ahayna oo xumeyra iyadoo caisho loo jeeda ku yimi iyadana waxaan leenahay saa ibnulqayim iyo ay leeyihiinba asal ma laha oo waa kolley munaasabo caisho dee cilmigeedii tilmaamaysay khudu shadra diiniku can hadi xumeyra marka la yidhaaho lakin si aan u ogaano bal wixii jiray un baan tan leeyahay caishana naqdigeeda si waaba taa keentay in aimadu kutub waliba sirkashina waa looga horreeyey kutub ay kuba ururiyeen isdaraakeedkaada kala badan oo dee barhkoodii makastaan kan aan aragno waa ficilka rasuulka ilaahay iyo lafdigan ay warisay bay ku xambaartay inaan xadiidkaa kale iyo sidaa kale sida haddii lagu wariyey ay khada iyo qalad ay tahay bal waa inoo socon doonaan umuuruhu waayo bal weli waa inoo socdaan halkan labadii shantii waqti laba kamida ayaa inoogu sugan oo horena aan usoo aragna bab macrifati ragcatayn alatayni kana yusalihima الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam bacd اlcasr adakani baabu macrifati ragcatayni wuxuu baabaysan yahay labadii ragcadood ee alatayni labadaa ragcadood oo kaana uu ahaa yusalihima kuwa tukada الnabiyu salى الlahu عalayh wasalam bacd اlcasri casrka dabadi bal garashadeed iyo waqt sababtooda iyo maxay ahaayeen waana tan xadiidkaa hore caaisho inooguba sugan marka wuxuu xadaثnي xrmlة بن yaحyى التujibiy qal xadaثnaa cabd للhi بن وhb qal aخbarnي cmr whuwa بن الxاrث عan bukayri عan kuraybi mولى بن cabasi أنa cabdاللahi بن cabasi وcabdالرحمن بن أزhر والمswr بن مkrmة arslوه إlى cاaشhaةa زوج النaبy صلى الlه عليه وsلم kurayb mولى بن cabas ayaa hore ana waynu usoo aragnay waa nin taabiciy oo taabiciintii dhexaayo horeynu kitaabka ugu soo aragnay ninkaas baa wuxuu isagu xadiidka sheegayaa oo uu leeyahay cabdullahi ibn اlcabaas iyo cabdالraحman ibnu azhar cabdiraحman ibn azhar hore umaynaan soo arag bukhaari iyo muslimna dikrigan unbuu ku leeyahay waa sheegid hadalkan la hadal qaaday una riwaayo kuma laha waana nin saxaabi oo kolley ibnu cabas iyo da-ihiisii hadduu sanado ka yar weynaana wax weynoo saasuu kaba weyey ma jirto iyo barhkood baa idhaa xunayn buu joogay de waxa weeyaano marka hadduu waktigaa baaliq ahaa kolley ibnu cabas waktigaa maqaan gaadhina lakin waa adigu da-aasun ibnu cabas waana nin quraysh oo reer bani zuhro kaba mido cabdiraxmaan ibnu cawf iyo buu qaraabadii ama adeerkiiba ahaa ba la idhaah markaas cabdiraحman ibn azr waxaan leenahay riwaayo kuma laha صaxiixayn abu da-ud iyo nasaa-i ayuu riwaayo ku leeyahy kutubtan lixda ah msr ibnu mkramana horeynu usoo maray isagii abihiba waa صaxaabadii kaba midiin waana صaxaabi yar isaguba haddaba saddexdoodan oo asxaabtii yaryarayd ah ayaa waxay direen kurayb bay direen waxay u direenna caaisha rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh haweenadiisii ahayd caaishata zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam sida hore usoo sheegna dee luqada fasiixa ah qur-aankana si kalaba may dhicin waa marka dumarka la sheegayana in zawj laga cabirin zawjo lagaba cabirin taa marka faraa-id iyo la joogo kala farqin iyo waa loo baahan yahay luqo iyadna jirta weeyo ashxaartii carbeedba waxay kuwa soo aroortay axaadiista qaar ay dhacday way jiraane laakiin qur-aanka may dhicin dee san mooyaane si kale iyadoo zawja oo ta la raaciyo ama la raaciyo may dhicin oo luqada fasiixi waa tan in zawj la idhaaho haweeneyda si ninkaba zawj loo odhanayo faqaaluu waxay yidhaaheen iqra aqri calayha korkeeda asalaama mina salaam xagga ee ka aatay jamiican xaaladna anagoo dhan oo ujeeddadu salaam dhammaantaiyo naga wada gaadhsi wasalha waxaad weydiisaa can iragcatayni labada ragcadood ee bacda alcasri casrka dabadi ah weydii waqul waxaad tidhaahaa ina anaga ukbirnaa waxa naloo sheego naloogu warramay annaki tusaliinahumaa inaad tukataa labada ragcadood oo laba ragcadood oo casarka dabadi inaad laba ragcadood tukataa naloo sheegay markaa de iyagu may arago umay gelahayne hadday xataa guriga ugu tagaana de aynay min waraa xijaab baaba kalaamkood iyo hadalkoodu ahaa ee waxaana loogu warramo naloo sheegay inaad labada ragcadood tukato waqad balaqanaa waxaana soo gaadhay waa fariintii ay fareen qurayb waxaana soo gaadhay ana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay nahaa canhumaa inuu kaban u nahiyey labada ragcadood ibnu cabaas casharkii kan ka horreeyay aan soo marro wuxuu ka maqlay cumar iyo rag kale isagu toosagama u maqlin rasuulka ilaahay way soo gaadhayd waa sidaa jirtay qolooyinkan kalena de waa hadalka way la wadaagsanayaan iyaga bal ciddii udhaxaysa waa sida ay ka maqleen meelahan inoogumay sugnaa bal dee xufaadii xadiiskan sharaxdayna iyaguna xataa cid baa udhaxaysa saasoo riwaaye ay markaa isku taageen ama ay arkeen oo taasi ay caddaynaysaa may jirine bal waxay caddeeyeen saxaabadan yaryari in ay soo gaadhay in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaad in la tukado casarka dabadi uu nahiyey iyadi adiguna waa tukataa bal waxay leeyihin sababtiiyo umuurahaasay weydiinayaan qaala ibnu cabaasin ina cabaas baa fariintii ku daray ina cabaas baa wuxuu yihi wakuntu waxaan ahaa adribu mid garaacaba maca cumara bni اlkhadaabi cumar ibn اkhadaab maciisa annaasa dadka aleyha aleyha hatayni ragcatayni ama calaa hadihi salaad salaadaa korkeeda oo wuxuu leeyahay ibnu cabaas arrin kale uu sheegay oo dee cumarna waa kii isagu nahyiga kama wariye khilaafadiisii dadka uu arko isagoo tukanaya dee waa si uu dadka uga fogeeyo waxyaalahan sharcan la nahiyey waana imaamkii iyo khaliifadiiyo waa ta'diib iyo tacziir eh diradiisi iyo ushiisii intuu qaatuu qolooyinkaa dee ibnu cabaasna waaba laba jiraye ayuu dadka tukanaya ayuu ama lugaha kaga dhufta ama gacmahaye ayuu de waa dheerayn uu kaba dheeraynay ayuu garaacayay taas bui saasna way jirtay waktigana waa cumar dabadi waktigana aysan kuba leeyihin waxaana halkan uu sharaxay uguba sugan nawowi inu leeyahy ususha qaarkood iyo adribu maca cumar bn اkhadaab annaasa caleyha ayaa dhacday ususha qaarkoodna asrifu nnaasa canha oo waanu u diideynay oonu ka mancinayn oonu ka dee ka joojinaynaba inay tukadaan wuxuu leeyahay labadooduna waa saxiixoo isma anfiyayaanoo awqaadda qaarkeedna ciddii nahyiga ogeyd weeye nahyigu soo gaadhay ee dee ama maqashay ee uu arkay iyagoo la imanaya raggii kollay taasi qabsatay malaa zayd ibnu khaalid iyo rag kalaa kaba mid ahaaye waaba dee cumar tacziir iyo ta'diib iyo waxaan manyigaa dadka inuu kaba dheereeyo waaba ulaynayay ciddii iyagu la arkay inay waxaa kaba kaafil yihiin ama aan nahyigu soo gaadhinna dee wuu ka manceeyey un iska daayun buu odhanayay uu ka sarfinayay isagoo darbigaasi aanu jirin taasba waxaana kuma sugan buu leeyahay ixtiyaad limaami liraciyati imaamku ixtiyaadka dee raciyadiisa guud ahaan be uu diido waxyaalaha bidacda iyo waxyaalaha manhiyaadkaa ee uu arrinkaa kula edbiyey iyo tacsiirtiisa xagga xadiidka way nooguma sugan tahay bal umuurahaasaa jire iyadii bay war ka doonayaan tukashada ay tukanaysa iyo bal umuuraha cilmiga ay hayso qaala quraybun qurayb baa wuxuu yihi fadakaltu calayha caaisha ayaan u galay wabalaqtuhaa waan gaadhsiiyey ma arsaluunii bi wixii ay nimankaa saddexdaa ila soo direen iyo fariintii ay soo dhiibeen ayaan gaadhsiiyey risaaladoodii faqaalat waxay tidhi caaisha sal uma salamata bal oradoo umu salamo weydii mal ajaanibkan ee khaasatan siday kuba bilaabantay iyadaa uga waroonayd iyaday u ixaalaysay umu salamo weydi ayay tidhi markaasaa muxuu yihi fakharajtu ilayhim umu salamo toos ugumuu teginayna iyaga iyagu caayishay usoo direene waxaanay sugayeen bal waxay ugu soo jawaabtee waan xaggoodii baan u baxay oo fa akhbartuhum waxaan ugu warramay biqowlihaa caayisha hadalkay tidhi iyo qowlkeedii baan ugu warramay oo inay tidhi umu salamo weydii ayaan u sheegay marka wuxuu yidhi faradduunii way iceliyeen ilaa umi salamata umu salama oo uma almu'miniin ayay xaggeedii isoo celiyeen bimili ma arsaluunii bihi ilaa caaishata wax lamida wixii ay caaisha ay iigu soo direen oo ahaa inay weydiiyaan labadaa ragcadood inay weydiiyaan taas bay iyada umusalama bal xadiidka iyadu inoo socon doono halka nawowi waxoogaa fawaa'ido aada u muhima ayuu fiqradan uu kuba sharxay wuxuu leeyahay waxaa kaba mida fiqradan nooguba sugan ruuxii caalimkaa inay u habboon tahay mustaxab ay u tahay haddii laga doono arrin muhima ama sidan oo kale masale la weydiiyo arrin muhima taxqiiqii iyo ka jawaabkii uu og yahayna cid uga cilmi badan ama asalkiisa uga aqoon badan inuu ciddii ku hanuunu yidhaha hebel u taga caaisha waa tasan yeeshay bal iyadoo loo yimi oo de waynu soo maraye la weydiiyey mas cala alkufayn oo kale la weydiiyey nin baana weydiinayay ayaa ninkii maxay tidhi orod cali bnu abi aalib u tag isaga halkaa iga cilmi badan rasuulka ilaahay la safri jiray marka waxa ay tahay markuu wixii wax ciddee uga aqoon badan uu og yahay arrinkan la weydiiyey ama asalkiisa uga sii aqoon badan iyo sida bilowgiisu ahaa inuu kuba hanuuniyo bal taasi xadiidka way inoogu sugan tahay waana nooc insaafka ee cilmiga kaba mida iyo garasho iyo qirasho loo qirto liahli lfadli bimasiyatihim dadkii fadliga lahaa masiyadoodii looga qirto waxaa kaloo ku sugan buu leeyahay ishaaro cidda la diray adab rasuul wuxuu ka cabira oo ciddii cidi diratay xagga marka la eega xaajadaa iyo arrinkan loo dirtay adabtiiso waxa weeye wax dee isaga imika halkan markay iyagu caaisho usoo direenay umusalamo ay tidhi bal weydii umusalamo toos ugumuu tegin waayo tasarufkay u fasaxeen wuxuu ahaayay ka doonayeen caaisho un buu ahaa tan kale iyaga may odhan bal umusalamo noo soo weydii marka wuxuu leeyahay ruuxii haddii laba diro xaajo loo diro cida ay dirato adabkiibaa wuxuu yahay tasaruf aan loo fasixin inaanu isagu la gooni noqon oonu iskagaba dhaqaaqin oo isagu markiiba umusalamo un umuu tegin oo jawaabtoodii umuu soo qaadin horta iyagii musalama manaa wixii isaga aan marka horeba loo xil saarin ama aan loo idmin loo dirin inaanu la gooni noqoni hawshii loo diray uun uuseedii uba fuliyo bal taas baa iyadana inoogaba sugan buu leeyahy halkan xadiidka welina way inoo socdaa xadiidkii oo wuxuu yihi faakbartum waa kuwan celiyey umusalama u tegey uu weydiiyey dee kollay muu odran oo umusalama waxaana soo gaadhay inaad tukato iyo taasoo iyada may tukanahayn ee caisho intaasi ku koobnayde laakiin labada ragcadood ee bacd alcasri unbay doonayeen inay markaas su-aashu ay ahayd iyo siday ku bilaabantay iyo xaaladeeda iyo xukunkeedu wuxuu yahay faqaalat umu salamata ayaa waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam yanhaa isagoo nahayaya canhuma labadaa ragcadood dadka u diidaya ayaan maqlay uma ra'aytu waxaan arkay yusalliihimaa isagoo tukanayun baan haddana arkay intuu nahyigii dabadeedba ama xiina salaahuma haddaba bal waa nahyigu su ahaaye markan uu tukaday marka waxay tihi ama xiina waqtigii salaahuma uu tukaday macnaha fainahu sala alcasra salaadii casr buu tukaday masjidkuu kusoo tukaday uma dakala uu soo galay aqalkii wa cindii walxaal cindii agtayda niswatun haween ay yihiin min bani xaraamin oo min alansaari reerkaa reer bani xaraam waa jirib ansaareed oo ansaar kaba mida ayaa ila joogay oo soo booqday oo ziyaaray ugu yimaadeen waxaana sheekhu halkan leeyahay ama sharaxay ugu sugan banu xaraam mare horena waan soo sheegay buu leeyahay ansaar weeye oo magacan xaraam haddaan aragna ansaar baa la bixi jirtay ama quraish magaca suuradaa leh quraishi waa xizaam oo xizaamna waa quraish xaraamna waa ansaar way jiraan reero kale oo aan labada midna ahayn oo xaraam la baxaysay xizaamna waa laga helaya lakiin markaa labadan reer markaynu eegno qurayshna xizaam baa magacoodani ahaa waana badan yahay oo xakiim ibnu xizaam iyo waa ti aynu hore usoo aragnay iyaga qoladan kale ansaarna magacani xaraam aad buu uguba badan yahay oo xaraam ibnu milxaan iyo saxaabo kala duwan baaba la odhanaya ama abtirsiintooda ay kuma sugan tahay sida anas ibnu malik ibnu nadr ibnu xaraam iyo adigu magacu waa badan yahay oo bal taas baa jirto suyuudi raximah llahu tacaala alfiyadiisa dee isagoo taa nadminayay kulu qurashiyin xizaamun wahwa jam wama min alansaari xaraamu min calabudha quraish dhamaantii iyada haddaad reero kale uma jeeda lakiin quraish marka ay tahay magaco haddaad xataa kitaabkii uu xakiim ibnu xizaam oo kale xakiim ibnu xaraam uqalo waa qalad waad ogaanaysaa waayo dabdigoodii maaha kalo hadduu ninku quraish yahay xaraam agtooda kuma sugna waa xizaamun ansaar hadduu yahay in haddaad xizaam ku aragto iyadna khada buu noqone waa xaraam iyaga koodu waa daabida un kaley haddaba dumar saasoo fasallahuma isagoo intuu gurigii soo galay unbuu labadii ragcadood tukaday faarsaltu ilayhi aljaariya umu salama ale waxaan u diray jaariyadii waa khaadimadoodii faqultu waxaan ku idhi quumii istaag bijanbihi dhinaciisa waa dhinaciisa istaagoo faqulii lahu waxaad ku tidhaahaa taqulu umu salamata umu salama waxay leedahay ay ku qowleysaa yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow bal jaariyadii bay u dirtay iyadaaba utegi karto warkii waa xaqiiqadiiba iskuba taagi kartaa ee halkan iyada warkeedii bay aqbalaysaa khabaran waaxid in la aqbalayo xataa ruuxu isagoo yaqiin gaadi kara xadiidka waa inooguba sugan yahay waxaana uu imaamku leeyahay nawowi umu salamay nafteedii ka cabirtay kunyaduna waxaa loola yimaadaa inta badan takriim iyo ruuxa ixtiraamkii iyo weyneyntii iyobaa takriim oo halkii magaciisao mutuxan looga yeeri lahaa loogu yeeri lahaa ayaa abaa fulan waa xurmo iyo ixtiraam ama ikraam weeye dee gees kalena markaa ruuxii markuu isagu hadlayo hadduu yidhaaho abu fulan nooc iska yar dee isa sarraysiinaya isweyneyda ayaa ku sugan oo kol haddii dee aan magacuu kuba shuuroobay si kale loo garanay in ay tahay tawaaduci waxa weeye inuu magaciisii caadigaa sheego iyadna wuxuu leeyahay waatan umu salama waxay leedahay tidhi marka wuxuu sheeku leeyahy raximahullah taala hadalkan waxaa keenaan leeyahay qolooyinkiina sharaxaysa waxaa dhici karta inuu ruuxu arko inaanay dee faa'iidaba lahayn hadalkan wuxuu idhahay lakin arrinka ah umu kunyadu waa takriim iyo ixtiraam baa loolaba yimaadaa markaa ruuxii de marka loogu yeedhayo waa nooc ixtiraam iyo ayaa kuba sugan ruuxu markuu is sheegayo isaguna dee bal matalan noocan kol haddii ixtiraam iyo weyneyn loolaba imanayay wuxuu isu rogayaa nin isagii isweyneynayo taas oo kale oo tawaaduci bay dee ka duwan tahay marka wuxuu leeyahy maxay u tidhi umu salama maxay magaceedii u sheegi weyday buu leeyahy halkan si dee tawaaduci inay taa kale uba dhaweyne marka wuxuu leeyahy waxay taa u tidhi onay hinda ayaa magaceeda la odhanaya o dhan iyada kunyadeedu baaba loo yaqaano oo bal waxaa dhici karta haddii umu salama magaceedii inaan dad badan isoo saarinba magaceedii aan dad badan isoo saarin oo hindaa magaceedii looba yaqaan marka wuxuu leeyahay shaksigu baasi kuma sugna hadduu kunyada iskuba sheego haddii dee uu ku shuuroobay oo aan magaciisii looba garanahaynba taasoo iyada un mooye aan si kale loo garanayn haaliban taasi ba'si kumaba sugna weeye inaan ay dhasho salama la odhanayo isla saxaabiya ayaa waxa weeyaan loogu kunyoodo kunyadiisanin abi salama marka waxay waxaad tidhaahaa taqulu umu salama ya rasuula allahi inii anigu asmacuka waxaan ku maqlayaa kollay mudaaricay ka cabirtay maxalkuna waa maxal maadi ayuu ahaa sababtu imika ma maqlaysa waktigaas horay u maqashay waa nahyigii bay kaba warramaysaaye waxay imika halkan macnuu yahay mudaarica lagaba cabire maadi baayo oo inii samictuka ayaa ujeeddadu ay tahay walow tan ay kaba cabirtay oo inii asmacuka waxaan ku maqlayaan ku maqlay tanha adigoo nahiyaya can haatayni ragcatayni labada ragcadood dadka u diidaya wa araaka waxaanan ku arkaa iyada tani waa caadi imikana waxaan ku arkaa tusaliihima adigoo tukanaya labadii ragcadood haweenaydii bay fariinta falaysaa ama jaariyadii markaasaa maxay tidhi rasuulka ilaahina markaa waa tukanaya weli salaadii kamuu bixin fain ashaara hadduu ishaaro biyaddii gacantiisa uu saa kuugu ishaaro fastakirii canhu manaa taakhirii canhu kadib dib uga joogsa wey oo hadduu rasuulki ilaahay gaanta markaad hadalka tidhaa gacantiisa saa kuugu ishaaro dib uga joogsa weli salaadiibu kuba jira qaala wuxuu yihi qaala raawigii xadiidkii baa yihi de kollayna umu salama waa wuxuu ka maqlaye ee ka wariye fafacalat iljaariyatu jaariyadii baa sii samaysay oo faashaara biyadii gacantiisiibuu rasuulka ilaahay kuba ishaaray fastaakharat canhu dib bay ugaba joogsatay halkana kollay horeynu usoo maray camalka yar ee khafiifka inaanu salaada waxyeelayn oonu burinahayn rasuulka ilaahay gees kalena hadduu hadal dee laba yidhi uu fahmo taasna iyaduna salaadii inaanay dee burinahayn oo rasuulka ilaahay hadalkeedii waa fahmay gacantii buu ishaaray oo dee markaa camal khafiifana weeye gacanta ishaaradeedii horeynu taa usoo marayo dee salaadii taas kuma burayso falama sarafa markuu salaadii ka baxay ayuu qaala yidhi ya binta abi umayata ina abi umayaay ina abi umayaay aabaheed baa kunyadiisii ay ta oo hindu bintu abi umaya ama ubu salama bintu abi umaya weeye abu umayahana xudayfa la odhanayey bacdigood dee magac kalena kuba sheege bal xudayfa waana qoyskii dee badnaayo qoraysheede reer bani maksuum markaa reer bani lmugiira ayuu abi umayahani waa ina mugiiro oo abu jahl iyo khalid iyo waalidadood waa walid iyo hishaamkaas iyo cayaash ibn abi rabiica iyo salama iyo raggii aynu soo maray qolooyinkaas ba dee aabayaashooda uu la walaalo ahaa isagu laakiin islaamka ma soo gaadhin abu umaya waxaanay soo naqliyaan in la odhan jiray zaad raakib oo ajwaadii iyo deeqsiyadii carbeed inuu ahaa macnaa ruuxa musaafirkaa raakibkii sahaydiisii oo waxay idhahdeen markaa safar loo baxo cidda la socota isaga inay sahay qaadato ma ogolaan jirin tiisaa la wada cunaya tiisaasuna inay sahayba cid kala qaadato waa ciddii la socotaa saas bay zaad raakib u yidhaaheen bal markaa aabaheed waa kaaso waa ina mugiira weeye abu umaya ibn lmugiira ina abi umayay sa'altii waxaad i weydiisay can iragcatayni labada ragcadood ee bacda alcasri casr dabadiye imika aan tukanayo marka wuxuu yihi rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh inahu shan iyo atani waxa ii yimi naasun dad min cabdilqayse reer cabdulqays kaba mida bilislaami islaam bay iila yimaadeen min qowmihim qowmkooda xaggii ka ahaaday oo ee waa wafdigoodii baa yimi iyagoo soo gaadhsiiyey reerahoodina inay islaameen taas salaadii duhurna markaasuu tukaday fashaqaluunii dee arrintan muhimkee iyaga la kulankoodiibuu ku shuqloomay oo fashaqaluunii way shuqliyeen can iragcatayni labadii ragcadood allatayni labada ragcadood ee bacda duhri duhurka ahaa dabadii ayay iga shuqliyeen fahumaa labadan imika aan tukanaya haatani waa labadaas weeye waa labadii ragcadood ee duhurka kaba horeeyey taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal xadiidku kolley waa xadiid aada u weyn oo dee fawaaid kala duwan leh shaarixuna kolley fawaaid muhima ayuu kaba soo saaraya umuurahaasna kuma wada joogsan karno sidao casharku inooguma socdee laakiin faa'iide muhima uu sheegay shaarixu wuxuu leeyahay intan khaasatan weydiintan umu salama ay weydiinaysa rasuulka ilaahay labadan ragcadood iyo nahyigaa hore iyo waxyaalo waxa kuba sugan ruuxii taabic ahaa kii matbuuciisa ahaa se sheekhiisi iyo imaamkiisa iyo taa hadduu kaba arka shay sidii lagu yaqaanay dariiqadiisi iyo caadadiisii khilaafsan sidee ludfi iyo ay kuba sugan tahay ayuu u weydiinayaa siu dee bal matalan haddii uu ila waxu sameeyey matbuucanna wixii ugaba laabmo hadduu dee wax kale oo uu sameeyey ay jirtayna arrintii u ogaado halkii kaba iman lahayd dani bal ficilkiisa iyo ruuxan qowlkiisu inay iskhilaafsan yihiin oo wuxuu lahaaba ruux ku dhaqmaya aanu ahayn iyo daniga caynkaas iyaba umuuraha caynkana su-aalahan iyo istisaarka caynkana lagaba badbaadaya bal taas baa iyada inooguba sugan arrinta kale xadiidka inoogu suganna ee sunihii duurka hore inuu soo maro rasuulka ilaahay waa tukan jirayba arrinka weyne noogu sugan waa sunanta rawaatibtii ruuxa hadday dhaafaan in ay mustaxab tahay marka horeba waajib ma yahin imikana waa waajib lama odhanaye in la qadeeyo horena waynuu soo aragnay rasuulka ilaah sunihii subaxa qadeeyo waan soo aragnay imikana bal qadihii ayaan haynaa arrinta weyne xadiidka kuba sugan oo kolleyna dee khilaaf bayna ahlilcilmna uu jiro horena aan usoo ishaarnayna salaadii iyadu sabab lahayd tarjaman hore ugu soo aragn salaaddu hadday sabab leedahay sida sunnahaasoo dee imika laga tegay ama dhaafay oo kale ah waktigii nahyiga waa la tukan karaayo karaaha maaha o dee rasuulka ilaahay waa ka tukaday salawaat ullahi wasalaamu caleyh bacda alcasri sunno uu qadaynayana way ahayd haddii farad la qadaynayana min baabi awlo weeye sunno la qadaynayo kol hadduu tukaday wa rasuulka ilaahay ku khaas yeelayaana halkan aanay iman oo aanay iman dee ummadiisuna ay kulaba mid tahay isaga wixii isaga u gaarkaa mooye waxyaalaha kale waxay noqonaysaa in la qarayn karo oo markaa nahyigii laysu diiday salaad bacda alcasri iyo bacda asubx wuxuu ku koobnaanayaa waa salaadii naafilada ahayd aan sabab lahayn ee salaaddu hadday farad ruux dhaafay ma ahayd ama sunno kale oo dee waxa weeyaan san oo kale dhaafay ay tahay ama sunno sunable sida taxiyatulmasjid oo kale ay tahay salaadii waa la tukanayaa bal taaba wey xagga masaladaasi kolley malaha waa asaaska xadiidkani qolooyinkii iyagu taa kuba tegay xadiidkani waa cumdadooda iyo dee xadiidkii kale ahaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh isagoo mimbarka kaba khudbeynaya oo waktigaasna wakti salaadeed aanay ahayn nin soo galay oo fadhiistay uu amray inuu kucu labadii ragcadood tukado soona gaabiyo waa taxiyatulmasjidkii oo kale iyo umuuraha caynkaasa ayaabaa markaa kolleyna taasi sidan horeba usoo sheegnay waa madhabta shaaficiyada imaam axmedna laba qowl uu leeyahay ama laba riwaayo mid ahaan weeye taas oo kale waana jiraan dawaa'if culimada kamid oo guud ahaanba nahyiga qaalib yeelay oo le meye umuuraha lamaba tukanaya tina rasuulka ilaahina ku khaastay kuba xambaaray taas oo kale kuwa faradkiun kuba koobay oo sunayaasha kaba saarayna way jiraane arrinkuna waxa weeyaan un laba cumuum baa maanta iska hor imanaya cumuum waa cumuumkan bal ficin aan hayne ee ah ama cumuumkii aan soo haynay ah rasuulka ilaahay nahiye salaad bacda alcasri iyo bacda subxi oo kale cumumna waa xadiidkii taxiifulmasjidka kuba yimi oo ahaa axadkiin hadduu masjidka soo galo yaan u fadhiisanin isagoo laba ragcadood tukado un mooye marka ka hore taxiyatulmasjidku wuxuu keenayaa dee waktigii oo dhan waa marka fi lawqaat waa caam o wakti kastoo lasoo galayba inuu xukunkaasi jidaysan yahay kana xaggii walow uu khaas yahay uu waktiga ku khaas yahay laakiin salaadii oo dhan buu caam kuba yahayo waa salaad ba yaan la tukanin oo kale labadan cumuum baa kulmay kollayna laba cumuum hadday is ka hor yimaadaanna waxyaalahay ku kala raajax yeelaan waxaa kamid a cumuumka isagu cumuumkiisii ku baaqaya inna wax khaas yeelaya aanu jirin ayay ka horreysayaan soo halkan sheikhlislaam ibnu taymiyana uu yar bastiyo isagoo madhabtan shaaficiyada ciddii tan ku tidhi raajax yeelaya cumuumka isaga la khaas yeelo bal cumuumkan ah xagga nahyiga waxa waxyaalo khaas yeelaya yimo tan imakaan hayna waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh labadii ragcadood tukanaya arrin kalena waynu soo sheegnay oo subaxii isagoo nin u kacay markii salaadii uu tukaday labadii ragcadood ee ka horreeyey markuu ogaaday inay labadaa ragcadood tahay rasuulka ilaahi waa kaba aamusay dad iyagu iska fadhiyey isagoo salaadii ku jira maalintii maslulkhayf adigu waa xajkiisii oo markii u yihi ay uu yihi maxaa noola tukan weyday yihi horaan usoo tukanay wuxuu amray inay dee markay saas oo kale dhacdo inay dadka salaadii la galaan sunna idin noqonaysa marka waa sunno ay tukanayaan bay salaadaasi unoqonaysaa rasuulka ilaahiyna fasaxayo dee tan iyadu khudbadii iyo taxiyatulmasjidkana waa taan soo sheegnay marka umuurahaas oo dhami waa waxyaalo ku yimi taksiisa axaadiista nimaka baabka aan kusoo haynay laakiin xadiidkan ah ruux hadduu masjidka soo galo yaan ufadhiisanin ilaa uu salaad tukado ina taksiis kuma iman oo markay noqoto xaggii cumuumkii iyo cumuumkii cumuumka la khaas yeelay kolle cumuumnimadiisii baa daciifaysa kan kale laakiin quwadiisii buu wataayo dee markaa taasna waa sabab kaleo lagu raajax yeelo bal horta arrintan kale ah miyaa lagaga dayanaya rasuulka ilaahay labada ragcadood iyo caaisho arrinteedani way inoo dambaysaaye xagga marka la eego kol haduu rasuulka ilaahay tukaduu qaleeyey taasi waxay keenaysaa salaadihii sabab lahaa in la qalayn karo ama lalaba iman karo waana tan iyadoo xadiisyada ay inooguba sugan axaadiian imakaan kuba soo aragno o kale inoogu sugan arrintan kale rasuulka ilaahay yeelayna wuxuu bal matalan qoomkani dad dhowaan soo islaamo uba yimi bay ahaayeen iyagoo islaamkoodii uga warramay iyo wixii lagaba doonaya ka ahamsanayd sunnihii inuu yimaado taasna ay keenayso acmaalaha iyo waxyaalahaasi say u kala ahamsan yihin haddii masaalix iyo muhimaad hay kulmaan say u kala ahamsan yihin loo kala horreysiiyo arrintoodii buu kaba horreysiiyey salaadii inuu tukado amada labadaa ragcadood uu tukado ayuu kaba horreysiiyey laftigan shaqalunina kollay waxay yidhahaan ficilkan dee way iskaba jirtaa waktiyadeenan iyo de inka horreysayba iyadoo ashkalahu iyo ishkaali iyo waxyaalaha laba isticmaalo waxaabay dee kollay xagga luqada marka la eego malaa hulaasiga mooyaane isticmaalka rubaaci la isticmaala ficilka naadir buu kuba yahay o ama wuxuu noqonayaaba wax iska daciifuu noqonayaa lakiin imaka ashkaluni imaka ma iman walow imaka khaasatan kitaabaadkan dambe iyo waxyaalahan ba ay iskagaba badan tahay lakiin luqa ahaan aad bu naadir ama daciifu noqonaya in ficilkan rubaaci ahaan loo isticmaalo ashkalahu shakalahu waa ficil mutacadi oo taas ba laba isticmaalaya laftigana waa siday nooguba sugan xdثna yaحyى بن أyوب وqتayبة علي بن حجر qال بن أyوب xdثna إسماعيل وهو بن جعفر qال أخبرني محمد هو بن أbي xرملة qال أخبرني أbو سلمة أنه سأل wuxuu weydiiyey عائشhaةa عن السجدتين labada سجدadood alتayni labadaasoo waa labada رagcadood مaعنo من تعبير الجزء إراة الكل inay qeyb kaba midoo dee مهima ayay tahay oo dee aan la-aanteedna ragcaddii ansaxaleen kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm yuصalihima bacda اlcasr faqaalat waxay tihi kana yuصalihima waa tukanayay qabla اlcasr casrka horti ayuu tukanayey uma inahu shugila waa laga shuqliyey canhumaa labadaas aw nasiyahumaa mase waa iloobay faصalahumaa waa tukaday bacda اlcasri casr dabadi uma asbatahumaa intii intaa ka dambaysayna rasuulka ilaahi uu sugay wa kana wuxua idaa salaa hadduu tukado salaata salaad asbataa mid suga ayuu ahaa asbataana waxaa looga jeedo sheekhyada muslim mid kamid ah inoo fasirayo waa kan qaala yaxya ibnu ayuba qaala ismaaciil waa ismaaciil ibnu jacfar tacni waxay ujeedaa asbataa ula jeedaa daawama calayha uu daa'imay weli riwaayaatku way noo socdaan xadaثana zuhayr bnu xarbin qaala xadaثana jariirun xa waxadaثana bnu numayrin qaala xadaثana abi jamiica can hishaam bni curwata waa cabdاللahi بن نmayr iyo jrيr بن cabdالحamid labadooda weeye ayaa xadiiska waxay ka wada wariyeen هisham بن curwa عan هisham بن curwaةa عan abihi عan caiشhaةa qaalat ma taraka rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi kama tegin ragcatayni laba ragcadood bacd اlcasri casrka dabadi cindii aniga agtayda qadu weligiiba waa intii uu bilaabay ee arintaa hore de iyadu markaa hore mala muslababa u xaaleynaysa waa xagga say kuba bilaabantay intaasi dhacday dabadeed weeye maha markii salaadaha uu bilaabee la farad yeelay dabadeedba labadaasna waa tukanaya ujeedadu maha waa intii arrintaa hore umuslama sheegtay dhacday dabadeed rasuulka ilaahi waa tukanaya un وxadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna عlي بن msri وxadثna عlي بن xujri وlفd lah qال أخbarna عlي بن msri qال أخbarna abu isحاq الشhaybaniي عan cabdالرحمن بن الأswd عan abihi عan caiشhaةa qalat anha qalat bal horta dadku waa dad aynu soo wada mare lakin de hadyo goor marka ismigu kunyo ku yimaado ama isagoon wax la socon sida dee lagu gartaa kolley waa ama hadhow lagu xafidaa waa de waxa weya waqti bay qaadatahay abu isxaaq shaybani sulayman ibn abi sulayman baa la yidhah abihina fayrus baa la yidhah waa nin sikaaru taabiciin kaba mid ama qoladii taabiciinta ugu dambeeyey horena aynu usoo aragnay cabdiraxmaan ibn laswad haben dhaweydba waan soo haynay cabdiraxmaan ibn laswad ibn yaziid waana ibrahim nakaci iyo calqama iyo waa qoyskii markan kama soo wada hadlaynay raggii aan sheegaynay aswad ibn yaziid waa ti aynu dhawaanba ama habeenadii dhaweydba soo haynay waa taabici weyn oo mukhadram ahaayo calqamo iyana calqama u adeer ahaabe cabdiraxmaan kan isagaa dhalo waa nin isaguna caalimo taabiciinta un kaba mid ah lakiin nin ay walaal ahayn aswadkaas aynu isna soo aragnaa jiro asxaabtii ibn mascuudo cabdiraxmaan la yidhaha ka cabdiraxmaan ibn yaziid weeye waa asxaabtii ibn mascuud buu kaga mid yahay sida walaalkii aswad ibn yaziidba ugaba mid yahay ama cabdiraxmaan kani isagu waa ka dambeeye waa taabiciintii dhexe waa taabicun isaguna waxa dhalay aswadkan ee intuba laakiin waa dad cilmi iyo camal wada lahaa labada cabdiraxmaan ee so adeerka ah iyo aswadkan cabdiraxmaan kan dhalay dee cabdiraxmaan kan la walaalaa adeerkooda calqamatu bnu qays ah ninkan ay u abtegayiin oo ibrahim bnu khayce isna caalimkaa faqiiha waa qoys adugu waa dad waana isla wada reer nakacune waxa weeyaan cilmi iyo camal ba wada lahay bal ma waxaan uga jeedaan cabdiraxmaan ilaswadkani waa cabdiraxmaan ilaswad ibnu yaziid w caaisha ayaa waxay tidhi qaalat salaataani laba salaadood maa tarakahumaa kama tegin rasuul ullahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi fii beyti qad siran hoos ahaan walaa calaaniyatan iyo caddaan ahaanba ragcatayni qabla alfajri waa laba ragcadood oo subaxa ka horeeya wa ragcatayni laba ragcadood oo bacda alcasri casrka kaba dambeeya kama tegin وxdثna بن المثنى وبن بشhاaر qال بن المثنى xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة عن أbي إسحاq وأbي إسحاq شayb الشhaybاني عن الأسود أbي إسحاq السبيعي baan ujeedaa عن الأسود ومسروq أسwdku waa kii marka hore ba inooguma sugnaa inankiisa marka hore kaba warinayay qال أسود iyo مسروq waxay yidhaaheen nashhadu waxaan markhaati ka nahay oon qirayna calaa caaishata caaisha aan dee waxa weeyaan inay tidhi aanu qirayno aan caddaynayna annaha qaalat ma kaana ma ahayn yowmuhu rasuulka ilaahi yowmkiisa aladi yowmkaasoo kaana yakunu cindii agtayda uu ku sugnaanayay ilaa sallaahuma rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam labadaa ragcadood rasuulka ilaahi waa tukanayay fii beyti tacni waxay ujeedaa sallaahuma tasniyada in damiirkan musanahuma labada ragcadood alragcatayni bacda alcasri labada ragcadood ee casr ka dambeeyey uga jeedaan bal kolley umuuraha hore masaladu hadalkeedu intaa waxaan leeyahay masaa-ishan waa kaba badan yahay madaahib ahlicilmina dee wuxuumaan soo yar qaadnay o khulaaso iyo bal maxaa raajixoo kale waxa weeyaan intaa malaa kalaamku waa kaba badan yahay caaisha haddan xadiidkeedan hore ee ay muslimna yaxya ibnu ayub iyo qutaybe iyo cali ay kaba warinayeen aan ku yar laabmo waxa cibaaradeedu ay markaa ahaydba kana yusalihima kana kana yusalihima bacda alcasri kana yusalihima qabla alcasri uma inahu shugila canha aw nasihima fasalahuma bacda alcasri waxa daahirka kalaamkeedu yahay in labadan ragcadood ee rasuulka ilaahay marka dambe uu xagga dambe ama labadan casarka dabadeed uu tukanayey casarka hortiuna uu tukanayey na waxaa ku sugan casarka hortii buu tukanayey dabadeed buu markaa ama iloobay ama laga shuqliyey markii laga shuqliyo dabadeed ayaa isagoo horta maalintii hore qalaynaya labadii ragcadoodee ama dee waxa weeya waktigoodii uu ka yar dambaysiiye shuqulkan ama nisyaankan ayuu markii dambena siay caadadiisu ahayd hadduu wax bilaabo inuu saa ku dayn jiray oo uu sugi jiro uu laazimi jiray ayuu sugay oo casarka hortii ahayd laakiin sida qaaduciyaad iyo imaka halkan ay kuwa xambaaraan waxay leeyiin waxa mudan oo haboon walow taasi dee laftiga ay tahay inaan kuwa xambaarno qablaalcasri waxay uga jeedo sunaha duhurka ee bacdiyaah oo dee sunaha duhurka ka dambeeya waa qablaalcasri un waa casrka horti waxa taa aan u leenahay oy saa culimadu uguba xambaarayaan xadiidkii umusalamo waa taan soo aragnay waxaanu kaba shuquloobayna inay sunihii duhurka ay ahayd sunihii duhurka ay ahayd markaas labadan xadiis ay isu waafaqaan xagga marka la eego bilowga hore kan isagu le qablaalcasri iyo ka bacda duhri leh bacda duhrina waa qablaalcasri una oo qablaalcasri way kuba rumoobayaane ayaa waxaan kuba fasiraynaa in sunihii duhurka oo u iloobay ama uu kaba shuqloomay ay ahayd dabadeedna uu bacdalcasr tukaday markii dambena uu isagu laazimay intaa wey bal markaa waxaa adigu meesha imanaysa un rasuulka ilaahay muwaadabadiisan isagoo dadka uba diidayey caaisha raximah llahu radia allahu an tacaala canha iyada waxay ku xambaartay ficilkani inuu yahay markaa ficil mashruucah waana taa xadiidkii ay nooguba sugnayd inay tukanaysay waanay tukanaysay kollay dadkii tukanaya waxaa kaa mid ahaa ibnu zubayr oo laakiin iyaduu kaba qaatay cabdillahi bnu cabaas iyaduu mucaawiya weydiiyey dadka isagoo arkay waktigii khilaafadiisii weeye isagoo ibnu cabaas intuu usoo galay oo uu ikraamay uu sariirtiisii ku fadhiisiiyey ayuu yihi waa maxay salaadan ay dadku tukanayaan ayuu yihi ibn ibnu zubayr baa taa ugu fatwooda oo ibnu zubayr baa taas dadka ugu fatwoonayo ibnu zubayr markii la weydiiyeyna isaguna wuxuu dee u ixaaleeyey habaryartii caaisha oo bal caaisha way tukanaysay dad kaloo tukanayena way jireenba oo markaa taasi waa iyagoo ku xambaaraya in rasuulka ilaahay kol haddii uu tukadayna ficilku jaa-is yahay waxaa markaa manhigi yahay siday caaisha markii hore baana xadiidkeedii kusoo aragnay waa markaa hadduu ruuxu ula qasto un salaad cinda duluuci shamsi iyo cinda guruubiha ee waktigaas oo kale inay jaa-is tahay bal taas ama culimada kale iyagu waxay ku xambaarayaan rasuulka ilaahay muwaadabadan dambe iyo tukashadan inay khasaa'istiisii kaba mid tahay ta hore khasaa'istiisii kamay dhigin oo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh waa qaleeyo dee meelo kaleba waa kii sunihii subax markaa subax salaadihii sunaha qaleeye laakiin halkan kamay dhigin ee muwaadabadan bay kaba dhigeen rasuulka ilaahay inay khasaa'istiisii tahay kollayna xadiisin caaisha warinaysayba oo ahaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh inuu salaadaa nahiyi jiray tukan jirayna inuu soomkana wisaalka nahiyi jiray lana iman jiray ayaaba xujadooda aya waxyaalaha ay u yidhaaheenba khasaa'isteeda walow bal xadiid kolley axmed iyo ay wariyeen oo ahaa in rasuulka ilaahay la weydiiye xadiid umusalamo haddayna dhaafaan ma qalaynaayo meeha qalaynina kaasi isaga kolley aimadu ay daciifiyaan ebarhkood xoogeeya oo waxa weeyaan rasuulka ilaahay bay khaas ku taysa ibn bas iyo tacliiqiisa un kuleeyay fatxulbaariyo haba jireene lakin de albania markaa kolley silsiladiisan daciifada hadalkana waa yar dheereeyaaye ziyaadadu waa ziyaado daciifa oo bal matalan markaa taas xaafid maxajirna waa siduu kaba cabiro fatxulbaari u kaba cabire lakin tacliiqa ibn bas baa taase bal waxaan leenahay qalihii waa la qalaynaya o ziyaadadaas lama qalaynayo inooma sugna in xaggan kale muwaadabadanna waxaabay leenahay waa khasaaistii rasuulkii salawaat ullahi wasalaamu alayh in caaishana tani waa ijtihaadkeedii lakin waxaa jira oo iyaduna kolley subax ma imanaysa casarka isna yar iman karo ishkaal meesha isaguna jira waa tan ley masaladu kolley intaa malaa hadalkeedu waa kaba badan yahay xadiid abi daud iyo nasaa-iyo ay wariyeen oo cali xadiib ibnu abi aalib xadiidkii ahaayo isagu ahaa bal kolley salaada casarka dabadiyaha tukanina ilaa an takuna shamsu murtafica oo kolley aada moodo inuu ku dhawaanayo kuwan taxariga ah cinda duluuco inay cadcadu mid sarayso weli aada u iftiimayso isfiraar waktigeedii gaadhin mooyaane bal haba tukanina kolley xadiidka sanadkiisu xoog buu leeyahay dee umuurahan isugeynta ba culimada kuba xambaartay inay taa yidhaahaan waana jira dawaf culimada kaba mid ah salafkii kaba mida oo kaba dhigayay dee waktigaa dambe isfiraarka la gaadho un mooye laakiin salaadi markaa dee sunna uu isaga qastayana haddaanay ahayn kol hadday cadceedu murtafic tahay waa casarka dabadi un in bal lama tukan karo bal waxaan leenahay nahyi kol haduu jiro bal xuduuddii aynu imika waxyaalo kala duwanna aanu heraynay ayay baanu kuba gaabsanaynaaye salaadii subab lahayd waa laba tukanaya wixii kalena ruux waxa weeyaan inuu iskaba dheeraado walow meelaha qaarkood ee umuuruhu kolley kalaamku intaa ka yar xoog badanya ama adilo kaloo yar aada moodo quwaliina jawaanib kale inay jiri karto bab istixbaab ragcatayni qabla salaati lmaqribi wuxuu u baabaysanyaa laba ragcadood sunanimadkood salaada maqrib horteed oo macnaa salaada maqrib horta nawaafishiiyo horeynu usoo maray khaasatan rawaatibtiiyo horeynu usoo aragnayba imika halkan waxa weeyaan marka waktigan inta cadceedu aanay hagaag u dhicin bal xataa haddii darafi ay qarsoonto oonay weli u dhicin salaadu inay manhito laynoo diidayo horeynu usoo ogaanay laakiin marka ay gaadheen waktiga karaahadu uu suulo cadceedu ay dhacdo weli salaadii maqribna aan la gaadhin ba laba ragcadood oo la tukado taas istixbaabkeedi u baabkeedi yahay وxadثna abubكر بن abي شhaybta وabو qrayb جamيعا عan بn fضayl qal abu bkri xadثna mحamed بن fضayli oo de mid ahaan ba abubakr baa magaciisana sheegay an mkhtar بn fulfulin qal anahu qaal raggana waa ragaynu hore usoo aragnay sأltu anas بna maliki baan weydiiyey mkhtar بn fulful baa lo min صqاar taabiciina waa midhaki anas ragaasun buu soo gaadhay oo waa taabici aad u yar can itadawuci bacda alcasri bal suno la tukado salaada casar dabadeed baan weydiiyey faqaala wuxuu yihi kana cumaru cumar wuxuu ahaa yadribu mid garaaca alaydiya gacmaha calaa salaatin salaad bacda casr ushiisii ama diradiisii ula dhacayay ninkaa u arkay isagoo tukanaya casar dabadiiba wa kunaa waxaanu ahayn nusalli kuwa tukada calaa cahdi nabiyi salى اllahu alayh wasalam waqtigii rasuulka ragcatayni laba ragcadood bacda guruubi shamsi cadceedu intay dhacday dabadeed qabla salaati lmaqribi salaada maqrib horteed oo intaana salaada maqrib tukan cadceedu marka ay dhacdo laba ragcadood baanu tukanaynay faqultu lahu waxaan ku idhi akaana rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay ma aha salahuma mid tukado rasuulka ilahay labada ragcadood miyuu tukaday qaala kana wuxuu yihi kaana wuxua yaraana midna arka nusallihimaa anagoo tukanayna falam ya'murnaa nama amrin walam yanhanaa noomana andin rasuulka ilahi uuna arkaya anagoo tukanayna e markaa uu nagu sugayo nagu taasi nm nama amrina nama noomaanaan u diidin markaa iqraarkiisii baa jirto o iqraarkiisuna de waa qeyb sunihiisa kaba mid ah oo sunihiisu waa ficilkiisi iyo qowlkiisi iyo taqriirkiisii tani waa taqriirkii taqriir ahaan buu xujaystay rasuulka ilahi waa nagu arkay nagumu inkirin nooma diidin markaa wax jidaysan weeye bal waxay kalena way noo soo socdaanba intaa kasii xoog badan وxadaثna شhaybاn بن فaruq qal xadaثna cabdالwariث عan cabdالعaزيز وبن shayb عan aنس بن maliki qal anahu qaal kunaa waxaanu ayn bاmadinati madine ayaanu kuba sugnayn faإida adana markuu aadaamo almؤdinu mؤdinku lsalaati المqribi salaada mqrib ibtadaruu saxaabadu waxay u degdegi jireen u kala dheerayn jireen asawaariya tiirarka masjidku leeyahay fayarkacuuna way tukanayeen ragcatayna laba ragcadood ragcatayna laba laba ragcadood dayna la iskuba xidhanaya ayay tukanayeen xataa ina rajula ninka algariiba gariibkeen dee hore usii joogin madiina layadkulu lmasiiha masjidkuu soo gelayay fayaxsibu ama fayaxsabu wuxuu moodayuu u malaynayayba ana salaata salaadii qad sulliyat in la tukaday waa salaadii maqribba in laga baxay oo la tukaday buu moodayey waa tani sunihii kaba dambeeye ay tahay sababtuna waa min kasrati man yusallihimaa labada ragcadood cidda tukanaysa badna ay badantahay daraaddeed bal xadiidkan waxaa iyada inoogu sugan walow baabka ka dambeeyana xadiidte inoogu soo socdo salaada maqrib kuba tacalluqsan saxaabadii rasuulku inay tukanayeen laba ragcadood marka maqrib ama cadceedu ay dhacdo sia weliba riwaayad dambe inooguma sugan ee muadinku aadaamo intaan salaadii la gelin laba ragcadood bay tukanayeen labadaa ragcadoodna waxay idhi waa maqribka sunihiisio ee baabku waxaa ma xadiidku inoo faa'iideynayaa yaanay rasuulki ilaahay waatan oo ficilkiisii ma hayno wala qowlkiisu inoo dambeeyo xataa qowlkiisana takhyiir baa kuma sugan yaanay istixbaab adag oo wax muakada oo sunihii muakadka aanay noqoninbe inay mustaxab tahay sunno ay tahay labadaa ragcadood in la tukada dee ruuxii doonaana waa iska dayn karaa bal taas baa iyada xadiidka inooguba sugan arrinta kale iyada jirtaana ibtadaru sawaariyana kollay tiirarkay u kala dheerayn jireen dee horeba waati aan usoo aragnaye waxaa dee ruuxu haddaanu jamacsan oo kale kuma tukanayn jamacii dee sutrada imaamkaaba sutro u ah ee keli uu tukanayo waxa ay tahay oo layna faray oo laynoo jidaya bal layna faray laynagu adkeeyey ruuxu inuu dee sutro yeesho si dee dadkii aba waxyaalaha dee salaadiisii ay taasi ilaalin ugu noqoto aanay uga goyn ciddii hormaraysay iyo taas ama aanay ugaba nuqsaamin iskana celin karo ciddii hormaraysay taasna horey sudara usoo marayo macnaa saxaabadu tanay ilaalin jireen inay tirarkiina kuma wada fila way u degdegi jireen base bal de uu isagu ay u kala dheereeyaan u kala horeeyaan tan oo waana xagga marka la eego markay aadaanka maqlaan ee aadaanku dhamaadaba siday salaadan utukan jireen sudradan ay ilaalin jireen oo tan degdegan sawaaridu kollay taaba weeye weli kalaamku waxbaa inoo dambeeyo waa kan baab kale baabun bayna kuli aadaanayni salaatun laba aadaan oo kastaba salaad baa udhexeeya bal intaan baabkan gaadhin isagoo laftigii maqribo inooguma sugne anas wuxuu yihi falam ya'murna walam yanhana rasuulka ilaahay namuu amrin namana noomanaanu diidin marka macnaha waxa weeyaan wuxuu xujaystay taqriirkan buu xujaystay laakiin maxaa jira oo saxiixa inoogu sugan bukhaariba kuba sugan rasuulka ilahi inuu yihi salluu qabla almagribi salluu qabla almagribi salluu qabla almagribi markii saddexaad yihi limasha marka waxa ay tahay anas isagu waa wixii uu ogaayo xadiidkan kale muu maqlin rasuulka ilaahay kamuu maqlin wixii uu arkay buu inoogaba warramay dee taasna saxaabigii kale warinayayna muqafal baa inoo wariyey oo arrinkani ma aha un inaan rasuulka ilaahay amar ka soo fulo baabkani aanu jirin ee waa wixii uu isagu ogaa ee uu kaba warhayey maaha ana saxaabadu dee xataa kuwoodii u waaweynaa rasuulka ilaahay laazimay rasuulka ilaahay axaadiistiisi inay xaadeeyeen midba wax buu ka xafiday lakin de xadiidkii rasuulku marka majmuucoodii la eegay say inoo soo naqliya waxay naga lumay ma jira inuu soo wada gaadhsiiye laakiin mid kastaba wax dhaafayey ayaa jiray oo anas isagoo muktiriintii kaba mida taas iyada mu haynba xagga bal rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh taa waxaana xadiidkaa inooguma sugan liman shaadu inay calaa sabiili takhyiir tahay oo rasuulka ilaahi uu dooransiiyey dadka marka ruuxu haddii aadaanku dhaco ruuxii tukanayaana de waaba mustaxab ajrigeed iyo fadligeediina waa leeyahay ruuxii iska daayeen tukanna waaba kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh takhyiirka siiyey rasuulka ilaahi ficilkiisii oo taasoo balcadna imaka ma hayno oo dee xagga tukashadaba ah xagga marka la eego madaahiba ahlu cilmiga kollay maca saxaabadii iyo salafkii khilaaf baa dhexdooda jiray oo de mala axaadiisan un qaarkood gaadhintaasaan kuba xambaarayna qolooyinkii kaba dhigay tan inay mansuuq tahayna kolley waxaan leenahay may qowlkooda isagu halkan xujo dee ma aha imaka mansuuq ma aho saxaabadii xataa khulafada afarta ayaa lagaba soo naqliyaa saxaabo kaloo kala duwan dee iyo aimadii kaba dambeysay taabiciin iyo qolooyin iyagu kuba tegay inaanay mustaxab ahayn salaada maqrib markaa dee aadaankeedu dhaca haddana laba aqiimayo inu adigu sunahaasi aanay suno ahayna waxaan leenahay un dee axaadiisa caynkan ee halkan qolooyinkan kale ay wariyeen ayun baan iyaga agtooda soo gaadhin ama siduu saxaabi kale yihi bukhaarina way kuba sugan tahay nin aynu soo marro abi tamiim uljayshaani la odhanaya habeen dhaweydaan soo haynay oo labada ragcadood tukanaya nin kale intuu u yimi saxaabi ayuu yihi alaa ujibuka min abi tamiim ninka abi tamiim wax la yaab luu samaynaya waa si waktigii saxaabada dabadeed ba arrinto ay u yarayd muxuu leeyahy wuxuu leeyahy ficil la yaab leh ayuu laba yimi oo laba ragcadood buu tukadaa sunaha maqribka hortii wuxuu cuqba kuma jawaabay rasuulka ilaahay waktigiisii sidaasaan u yeeli jirno maxaa kuu diidaya inaad tukato buu ku yidhi waayo isna ma tukanayn markaas markaasuu yidhi ashuql waa dee shuqlooniyo de waxaan kuwa xambaarayna un markaa malaacidii iskaba daysay shuqliga iyo arrinkoo takhyiirba ahayde bal waxaan leenahay qolooyin kale waktigii maqrib baa dib dhacayana kollay maqrib waktigiisu waa waasaco intaa kuma dib dhacayo waktiguna waaba wakti yar oo kooban waana sunno weeye axaadisan way nooguma sugan tahay arrinta kale bal intaan ka bixinaan isku yar baraarujinaynaana bukhaari baa waxaa dhacay axaadiisa nooceeda saasa loo qab walam yakun bayna alaadaani waliqaamati shay-un maqribka markuu sheegayey aadaanka iyo iqaamada dhexdooda wax u dhexeeyey may jirin waana waxaa la odhan kara markaa sunno la tukanayeyba mamay jirin lafti baa yar mucallaq ahaay oo riwaayada taasi bal tii mawsuulkayd haba noqotee ayaa walam yakun bayna alaadaani waliqaamati ilaa qaliilun oo ah aadaankiiyo iqaamada wax yar mooyaane wax kale umay dhexayno markaa shay untaa waxaan kuma fasiraynaa macnaa wakti weyn looma dhexaysiin jirin san salaadaha kaleo muddo la fadhiyayay may ahayn kol haddii aadaanku dhaco labada ragcadood marka la tukado haddana iqaamada ayaa lagu xisiin jirayo marka iyada in muddo la fadhiyo qur'aan la akristo laska sii fadhiya taas iyaga toodii may ahayn oo wax saasoo uma dhexeeyey may jirin ee laftigaa shay un ee lagama fahmayay inaanay wuxu dhexeeye jirinna waxaan ku fasiraynaa un sida laftiga mucalaqi uu yahay un macnaa zaman yar bay ahayd waa zaman yaroo wax weyn oo saasoo udhexeeye may jirin oo bal waxaan leenahay waxyaalahaas oo dhami wax dee tanaaf ka dhexeeya maha siyaalahan isu wada gegeysanayna taa wey babun bayna kuli aadaanayni salaatan laba aadaan oo kastaba salaad baa dhexdooda ahaatay labada aadaan waa aadaankii iqaamadii وxadثna abو bكر بن abي شhaybةa qال xadثna abو usamةa وkiع عan khmsi qاla xadثna عبd للhi بن برayدة عan عبd للhi بن مغفl المزني qال أنh qاl waa khms waxaan filaya iyo ina buraydana cabdاللahi iyo cabdالlahi marka waa filow ml labadooda hore horta xadيثkii ugu horeeyaaba inu kuma soo marnay kitaabka wuxuu yihi cabdاللahi بن مغفl qala رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahi baa yihi bayna kuli aadaanayni laba aadaan oo kastaba salaatun salaad la tukado oo sunaa udhaxaysa qaalaha halaaan rasuulka ilaahay saddex goor buu intaa ku celceliyey qaala fi haalisati markaa markii saddexaad baa wuxuu raaciyey liman shaa ruuxii doona ee isagu taa doona wuxuu leeyahay dee salaad baa udhaxaysa labadii aadaanba وxadثna abubakr بn abi shaybata qala xadثna cabdالأعlى عan اljurayriyi saciid ibnu iyaas hore in usoo maray waa min sqaari taabicin isaguna اktilاad baana kuba yi malaha sanadihii ugu dambeysay cumrigiisa عan cabdاللahi بn buraydata عan cabdالlahi بn mغfl عan النabiyi slى الlهu عalيه وasلم mثlhu xadiiثkii hore ee kahmas uu cabdالlahi بn burayde kaba warinayay ilا anahu qaala fi الرaaبicati wuxuu yihi markii afraad lama sha waana isla midun marka horena waxaan leenahay markuu markii bayna kuli aadaanayni salaatun bayna kuli aadaanayni salaatun bayna kuli aadaanayni salaatun saddex goor yidhi ayuu limashaa xagga markaynu eegno tii saddexaad buu raaciyey weeye tanna marka la eego dee bayna kuli aadaanayni salaatun saddex goor markuu yidhi limashaa ana cibaaro ama kelimo ama jumlo dee afraad bay noqonaysaayo markaa midna weeye ama dee israacintii uu ta saddexaad raaciyey iyo iyadoo gaar ahaanteeda loo eegun bay raabica iyo saalisa kala yihiin wax adigu kala duwan maaha bal xadiidkana wuxuu iyadu inoo faa'iideynayaa salaadahan faradka ah horta labadan aadaan waa aadaankiiyo iqaamada waayo mid kastaba iclaamkiibaa kuba sugan dadka la ogeysiinayo salaadii dee midna dadka shaha loogu talagala midna ciddii fadhiday ha looguma talagalee saas baa iqaamadiina aadaan loo odhanaya aadaan loo odhanayaa taasna loo odhanaya waxaanaynu tahaybo laba aadaan laguma fasirayo caadiyo haddaan laba aadaan kuma fasirno dee labada aadaan salaada udhaxaysa salaad farada weeye mid liman shaa la yidhaha ma ahaba oo imanka aadaankii maqrib la aadaamay iyo aadaankii cishaayi la aadaamay salaaddii maqrib baa udhaxaysay sid kasta weeye laba aadaan markaa ma aho labadii aadaan marka aadaanka caadigaa loogama jeedo iyaga salaad waajiba udhaxaysa tanna waa salaad khiyaar loo leeyahay oo waa liman shaa o waa salaadii sun aadaankii iyo iqaamadiiba marka waxa ay tahay salaad kastoo faradaba salaad sunno ah oo ka horeysa way leedahay ama ha noqoto sunno raatibo oo adag ama sunno aan raatibo ahayn saa daraaddeed shantii salaadoodba way yeelanayaan casarkii iyo cishaa'igii iyo maqribkii iyo dhammaan way yeelanayaan oo xadiidkan baaba dee daliil u noqonaya walow subaxii iyo markaa duhurkii iyo dee sunno raatibo qowlkii rasuulka iyo ficilkiisa iyo wixii ay iswada adkeeyeenba ay noqonaysa kuwana cumuumka waxaan ka qaadanayna ay tahay dimashaana xaggaa takhyiirka ayay inoo faa'iideyneysaa marka maqribkii oo kalena waa loo daliishanaya xadiidka casarkana waa loo daliishanaya walow de wax khaasana casarkii aan helayno maqribkiina iyadana xadiidka aan sheegaya bukhaari isaga oo khaasana aan helayno iyo ficilkaa saxaabada ee rasuulka ilaahi qraarkiisuna uu jiro bal markaa taa weeye ee dee xagga bacdiyada un baa salaadaha qaarna leeyihin qaarna aanay lahayn baabu salaat alkhawfi wallah subxana wataala alam